والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد واي een waxaan ku jirnaa weli muqadimaadkii kitaabkii mayna bilaabin waxaan ku jirnaa kitaaba tawxiid iyo shuruuxda ay culummadu sharaxeen iyo manhajka uu maray sheekh maxamed bin cabdilwahaab fi kitaabi tawxiid marka manhajka uu sheekhu maray yatalakhas manhaju sheekh lislaam marka si guud loo qiimeynayo dariiqada raximahullah uu maray kow sheekhu wuxuu ictimaaday markuu dee baabka keeno aayaad qur-aana iyo al axaadiisa nabowiya meelaha qaarna aathaartii salafkana u raacinaya ama ibnu cabaas ama ibnu cumar ama maaragtay taabiciintii aqwaala taabiciin aqwaashkii aqwaashii salafkii saalixa ahaa uu keenaya shayga labaad tartiibulkitaab inuu aada u fiican yahay oo de kitaabku waxaa la odhan karaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab kitaabka uu ku farayareystay alayleh yani waa kitaab daqiiqa baabo iminka kitaabu tawxiid wuxuu ka bilaabayaa fadligiisa ahamiyadiisa saasuu u wadayaa saasuu tartiibinayaa man xaqiqa tawxiid alkhawfu min ashirki halkaasu maara tafaasiishii ka geli ya baab kasta ciwaan buu u sameynaya waa kitaab yani aada u daqiiqa oo xelah baab kasta sheekhu wuxuu raaciyaa bimasaa'il hiya fi lxaqiiqati axkaamu lbaab wuxuu kitaabku u fiican yihi markuu keeno aayaadka ama axaadiista uu keeno wuxuu raacinayaa fiihi masaa'ilun waa wada aragteen masaa-ishaasina waxay ka dhigan tahay baabkii la qaatay wixii axkaama fawaa'ida khulaaso ah sawaaska waa khulaasatulbaab yani masaa-ishaasi dee waa istimbaad oo kale sheekh wuxuu soo istimbaadaya weliba istimbaadkiisu aad buu xeel dheeraa sheikhulislaam maxamed bin cabdilwahaab yani istimbaad daqiiqa qaabku masaa'ilka u soo xataa ibnu cuthaymiin meel buu odhanayaa masaa'ilka way noo soo socotaaye meel buu odhanaya halkaa maa fahmay halka sheekh wax ka istimbaadayo lianna sheekh daqiiqun fi listimbaad ibnu cuthaymiin baa ka yaabay sheekhu wuu yidhi aada buu istimbaadka markuu wax soo istimbaadaya masaa'ilka fiihi masaa'il aada buu xel dheeraa markaa ma fahmayo wuxuu la jeeda halkaa meeluu ku odhanaya ibnu cuthaymiin meela kutubta baababka dhexe inoo soo marta yanqul fi lkitaabi can ilkathiir min alculamaa horta waa runoo culamo fara badan uu kasoo naqilaa manhajkiisu qaala albaqawi mufasiriinta ayuu ka mid yahay shaykhu lislaam ibnu taymiya uu ku jira qaala abulcabaas ma ma isticmaalo qaala sheekh kelmada sheikhulislaam ibnu taymiya qaala abulcabaas wadahabi way ku jirtaa qaala alimaam dahabi ibn lqayimna wuu ku jiraa qaala ibn lqayim raxima allahu ljamiic manhajkiisu wuxuu shabahaa kitaaba tawxiid wuxuu shabahay saxiixa albukhaari buu shabahaa fii tartiibihi qaabka wuxuu tartiibinaya waa run taraajumta baabkan baabun kada baabu man xaqaqa tawxiid baabun alkhawf sidii saxiix albukhaarigi ayuu kitaaba tawxiid iyo saxiix albukhaarigu isshabahaan markaas waa run wey wa dariiqata tabwiib wataraajum taraajumta iyo abwaabta wuxuu shabahaa saxiix alimaam bukhaari raximahullah raxmatan wasa markaa dee manhajkiisu waa sidaa wuxuu aada u ictimaada aayaadka iyo iyo sunnada rasuulka axaadiista aayaadka ku badan aqwaashaa kale ahlucilmiga iyo aqwaasha salafkana waa keena waa tartiib cajiiba oo aan wax la midin aanu jiro xagga sunnada dee wuxuu ictimaaday saxiixbukhaariga muslimka kutubtii sunanka masaaniidda musanafkii cabdirasaaq saxiix ibnu xibbaan macaajimtii dabaraaniye saddexda ahayd almukhtaara ee maqdesi saxiixi burqaani kutubta imaam axmed uu qaar uu leeyahay tafsiirka ibni jariir adabari markaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab kutubta masaaniidda iyo macaajimta iyo sunanka iyo kutubtaa saxaaxa ayuu ictimaaday raximah llahu tacaala raxmatan waasica axaadiista kitaabka ku jirta horta kitaabka kitaaba tawxiid alaxaadiid allati fi kitaabi tawxiid de horta kitaabi tawxiid axaadiis fara badan buu keenay waxaa la odhan karaa buu yihi sheikhulislaam moxamed bin cabdilwahaab imaam weeyaan caarifan bilxadiisi xadiiska yaqaana waayo dee kitaabkiisa tawxiidku waa kitaab athariya axaadiista iyo aathaarta ictimaadaya axaadiista badankooduna bukhaari iyo muslim bay ku taallaa badanka axaadiistu waxay ku taallaa bukhaari iyo muslim waa laga yaabaa inuu meelaha kale ka keeno ama sunanka ama ma- maaragtay macaajimta ama kutubta kale waa laga yaabaa inuu ka keeno axaadiista daciifka sidee ugu jirtaa kitaabu tawxiid marka axaadiista daciifka ahi way yar tahay kuma badna axaadiista daciifka qaliila weliba dee dacfigeedu layskuma wada waafaqsana waxaa laga yaabaa axaadiista qaar inuu dee xaafid ibnu xajar xasan ka dhigay ama alimaam nawowi xasan ka dhigay sheekh kalena inuu daciife dhici karta axaadiista mawduuceen jirin ee dee mawduuca iyo kuwa baadilka ahi kitaabu tawxiid ma laha buuri wuxuu yihi sheekh cabdilcasiis ibnu baas raximah llah ina jamiica alaxaadiid allatii fi kitaabi tawxiid laa ba'sa biha axaadiista kitaabu tawxiid ku jirta laa ba'sa biha walaha shawaahid walaysat daciifa ibnu baas baa difaacay maa sha allah sheekh ibnu baas waa difaac usoo galay laa sha allah waxay ku dadaaleen culammadu kitaabu tawxiid waa runtii culammadu aad bay ugu dadaaleen kitaabu tawxiid waa imaamun caalimun bitasxiixi wata- watadciif marka yani halkaa waxay culammadu diidayaan wadaado kutub qoray oo yidhi kitaabu tawxiid daciif baanu maaragtay mid baa qoray kitaab la idhaa daciif kitaaba tawxiid wixii daciifka ahaa mid baa soo mid baa soo urursaday markaa culummadu haddana iyadoo sidaa tahay xaaladdu dee kitaabkii gacanta la geliyey culimmada waaweyna dee lagu kalsoon yahay ee dee mawthuuqiinta ee way ka warrameen kitaabu tawxiid axaadiista ku jirta xukunkeedu muxuu yahay marka hadday culummadu ilaah raadlaha ka ahaadee marka insaafka ay ku dadaalaan kitaabkii way takhriijiyeen shuruuxdiisina culimmadu waa takhriijiyeen كو النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العسيس الحميد وحا ألفي أما تصنيف أبي سليمان جاسم الدوسري كنت كازو صفي عنه يعني وحو تخريجنا يا وحي حديث يا أثر وحي حديث يا أثر وتخريجنا يا كتاب كاس أدبو في عين النهج السديد عليه السلام ورحمة الله وبركاته النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العسيس الحميد أدبو كتاب كاسوف في عين وندى بعينه أن لبا الدر النديد في تخريج كتاب التوحيد كاسوف متابعين وحاو كتخلي وحا صالح بن عبد الله الحسين الرياض بلو طبعا وحا طبع عليه دار ابن خزيمة أحاديث تيا أثرت تخريجية وبقول كوب يلحدث ما بين حديث وأثر بقول لحدن يكون كاسنا كان كنوم في أدب في عين كتاب كان وكتاب يرى أوينينا مجلد وينا ما هو كتاب يرى أحاديثتي يا أثرت كتاب التوحيد أو دن أي صحيح وكوهمي ضعيف وكشاكين مركا ودابعين ما في لي حتى يمكن داي وانا سو صارن كرا كتبتها نتك ولا يمكن داي يمكن على النت نتك لا سو صارن uu ku jira isagoo saasa adur nadib daciif kitaab tawxiid waxaa qoray sagiir binu cali ashimiri marka soddon koob iyo soddon xadiis ayuu takhriijiyey koob iyo soddon xadiis buu xakama calayha bidacfi miskiinkaasi koob iyo soddon xadiis buu ka daciifiyey kitaab tawxiid marka kitaabkan culammadu way radiyeen وقد ألف الشيخ إسماعيل الأنساري رحمه الله كتابا في الرد عليه هذا إلى ضعيف كتاب التوحيد ومركا waxaan filayaa radigaasi lama daabicin waxaa kaloo ka mid a takhriij axaadiis muntaqada fi kitaabi tawxiid nin fiican baa qorayo axaadiistii hadalka lagu keenay ama axaadiistii la daciifiyey buu si fiican gacanta u gelinaya waa fariid yaa ish- kitaabkaana ibnu baas ba ammaanay biannahu kitaabun qayim سماحة الشيخ عبد العزيز وعلى إلى تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ما شاء الله كاهرور الدنيا ضعيف كتاب التوحيد تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد كاسنو في عين على كل حال ده كتابك أحاديث تقارنا ولا قد ضعيفية قارنا لما وافقنا وحليله كان هو صحيح اسكا دافع كان هو لو سيداي قارنا ولا سيداي مقعي أحاديث يعني waa saa sheegtaana waa daciif qaarna culummadu kumay waafaqin marka calaa kulli xaal waa kitaab fiican kitaabu tawxiid de waa dhici kartaa xadiis de axaadiista qaar in culummadu ay fiiriyaan ama ay tahriijiyaan culummadu way ammaaneen kitaabkii kitaabu tawxiid aad iyo aad baa loo ammaanay inuu dee maaragtay tawxiid aluluhiya tawxiid alcibaada inuu maaragtay waa min anfas lkutub المؤلفة في باب التوحيد وكتبت أقو قالسا باب التوحيد كالغالب هو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومكاتانا طبعات كانت كتابك أدب الله طبعا يحب طبعات كيسة دي كتابك ولا طبعا طبعات كا كتابك أدب أفر بدين lamana koobi karo daabacaadka kitaab tawxiid uu maray waxaana ugu fiican waxaasoo daabacada dabcadda adoctor sheekh doctor welid firyaan si fiican buu taxqiijiyey waa taxqiiq iyo tacliiq fiican buu waa dabcadda ugu fiican dabcadaha farahaba waxaa kaloo tacliiq iyo dabcad fiican saaray sheekhii yamaniga ahaayee reer damaaji wadaadkii maasha allah khayr allaha siiye Eh, magaciisu wuxuu ahaa eh, sheekh eh, sheekh eh, bacdaani ayaa fatxulmajiidka iyo asalka kitaab tawxiid taxqiiq iyo tacliiq ku sameeyey aad buu u fiican yahay dabcadda iyo taxqiiqaasiba way fiican tahay waana waxaana eh, waana u daabacan yahay waa ardaydii yaman weeye kitaabka waxaa loo turjumay intaasoo luqo luqadii ordooga turkiga ingiriiska faransiiska ordeya alluqa alfarisiya undunusiya bangaali maaragtay ruushkii almaniya koob iyo labaatan luqadood ayaa loo tarjamay likitaabi tawxiid ilaa soomaaligii baa halkaa ordaya alluqa soomaaliya لقد الصومال وتهلك ما تعرفت ترجم بهذه اللغة على طريقة مركا منظمات الطلابية وعلى توسيع ساعة الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض صومال ما أعرف سين لقوا قرن شروح كتاب التوحيد أنت أساس ليه شروح ذا كتاب التوحيد علومه ده أمير أيضا إن كتاب التوحيد شرحان كوانا من بنشيقي إن شاء الله كوغم يوسف واي waxa ugu weyn shuruucda ugu horeeyey awalu shuruuxi waana akbaruhaa waa shar taysiir alcasiis alxamiid fii sharxi kitaabi tawxiid kaasaa ugu weyn horta shuruuxda maa sha allah waxa ta'liif asheekh sulaymaan binu cabdillaahi binu muxamed binu cabdilwahaab sheekhu markaa muxuu yahay sheekh maxamed bin cabdilwahaab muxuu noqonayaa awowbuu noqonaya waa xafiidkiisa wa huwa awalu sharxin waa shari waa ninkii ugu horreeyey bisinka u qabtayba bismi illaahi yaa sharaxay waana min atwali shuruuxi waa ka ugu dheer waa ruwan weyn taysiir alcasiis alxamiid fii sharxi kitaabi tawxiid laakiin muu dhammaystirin wuxuu ku istaagay baabun maa jaa fii munkiri lqadar de maxaaba dhiman qadarku ku joojiyay soo maaha toddoba baab baaba dhiman horta waa imisa abwaab waa lixdan iyo sideed soo maaha waa lixdan iyo sideed baab weeyaan kitaabka toddoba baab baaba dhaafay raximahullah raxmatu intaanu dhammaystirin ayuu geeriyooday asheekh sulaymaan waxaa laga dalbay samaaxata sheekh moxamed bin ibraahim inuu sharaxa dhammaystiro laakiin way u fududaan weyde kadibna iminka waxa lagu buuxiyey sharaxii fatxulmajiidka ayaa inta dambe laga soo qaaday ayaa kitaabka lagu kabay iminka waxaa kitaabka lagu kabay ee, intii toddobadii baab sharaxii fatxulmajiidka inta lasoo qaaday baa la geliyey kaasaa ugu weyn waana ka ugu waa ka ugu min nafaa'isi shuruuc dee sheekhu uu ku faraeraystay soo maaha sharaxa labaad taxqiiqa tajriid fii sharxi kitaabi tawxiid تحقيق التتريد في شرح كتاب التوحيد واحد تأليف عبد الهادي بن محمد البكري الشافعي كتاب سيد في عين وانا الله تعالى لوان وذات رسالة وقعت رسالة علمية أه واحد دراسة كسمية حسن بن علي لبن مجلد في عن قرح بدل الخياط بالمطابعة النور كاكبح يا كتابك تحقيق التجريد يمن تويالي كان ما كان أيوه halkeennan halkan waa iska africa laakiin xaggaa u yaallaa taxqiiq tajriid fi sharxi kitaab tawxiid u daabacan yahay waana laba mujalad aad buu fiican yahay alfaada uu qabanayaa aayaadka uu keenaya sharax yaroo kooban ee gabayo uu keenaya waa kitaab yaroo kooban oo macaan oo fawaa-id cilmiya iyo masaa'il cilmiyana waa ma aragtay marka ninkaasaa ku qaatay ninbaa ku qaatay shahaada maatister min aljaamicati alislaamiya kuliyat adacwa wa usuul ddiin qism dacwa ninbaa maaragtay ku dadaalay waayo waxaa ka mid a shuruuxda fatxu lmajiid sharxu kitaabi tawxiid waa ka caanka ah waa ka ugu caansan badhahda ashharuha waxa ugu caansan sharaxa de meel kastaba ka dhacay walaa suufiyadu kununbaaba yaqaana baan u malaynaya fatxu lmajiid sharxu kitaabi tawxiid الت... وحا ألفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب شيخ محوية كايا قرنين محوية شيخ محمود أو أورهم شيخ وياه ما شاء الله أو... أو... أولادي يسموا لها بركة ما شاء الله فتح المسجد وهو من أشهر شروح كتاب توحيدي وأكثرها انتشارا فافا وكتابك أقفى في تانك ما شاء الله الله بركة culimmaduna fatxulmajiidka alla maxay ammaaneen dee way la kala bixin culimmaduna insha allah soo soco waxaa kaloo ka mid ah shuruuxda kitaab tawxiid quratu cuyuuni lmuwaxidiin quratu cuyuuni lmuwaxidiin fi taxqiiq dacwat alambiya walmursaliin taaliif الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وشيخ أبو رموان وانا شيخي قري محو قري الشيخ عبد الرحمن فتح المجيد كشيخي قري بعد قري مركا ده الشيخ ما هو قري فتح المجيد ك هي قرة عيون الموحدين وهو حاشية وتعليق على كتاب التوحيد وحسوق جابية كتاب كيس فتح المجيد إلا أن فيه سيادات ورنتي سووه لكن كتابك قرة عيون الموحدين وحيابات ديرادا كيانا واهم iminka fatxulmajiidka masaa'il aanu ku sheegin ayuu qurata cuyuunka ku sheega sheekhaana wada qoray marka waxaad moodaa inuu fatxulmajiidka horreeyey markii dambena waa talkhiis kitaabkiisi uu soo talkhiisiyey soo ikhtisaariyey masaa'il kalena markii dambe uu ku daray maxay noqotay nuurun calaa nuurin ha waayahay waayahay waana sharax fiican sheekhaana leh waxaa kaloo ka mid a shuruucda kitaab tawxiid ibtaalu ibtaal atandiid biikhtisaar sharxa kitaabi tawxiid marka waxaa alifay asheekh xamed binu cali binu catiir wuxuu talkhiisiyey lisharxi kitaab taysiir alcasiis alxamiid buu soo ikhtisaariyey u daabacay ibtaalkaas yabanti waa yaallaa daabacay ibtaalkaas fatxullaahi alxamiid almatiid fii sharxi kitaabi tawxiid waxaa alifay asheekh xaamid binu muxamed binu xasan binu muxsin sheekh xaamid markaa culamada qaar waxay leeyihin hindi buu ahaa qaarna waxay leeyihin asalkiisu yemani buu ahaa sheekh bakar abu zayd wuxuu yidhi culamada shaariquu ahaa fi limaaraat alcarabiya almutaxada imaaraadka asalkiisu waa min culamaai shaariqa sheekh bakar kaasi kan u daabacan yahay يمنتين ويالي وانا ما طالع طلعت في عم طلع اد قروح بديت بعد بس والله كان أه وعا كلو كم اذا شروح ده الدر النديد شرح كتاب توحيد آه، تأليف الشيخ أحمد بن حسن النجدي رحمه الله تاسنا ودابع القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله وشرح يرى مختصرة وماركت كوبا وآن فربطنين أبوابته وترجمته ماركت شيقية معنى إجمالي وكبحينيا كدبنا مسائلك تلخيصنا وكتاب أبفي عن شيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله حاشية كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وحاشية معان وحنا الشروح ذي كتاب كوكا خلاصية تيسير كي- فتح المجيد قرة عيون كتب تاسد مودا إنه صو أد تلخيص كتاب معان رحمه الله رحمة واسعة وعكرة كم إذا شروح ذا الدر النديد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ومدينة الطائف السعودية وتابعينها إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حمد تابعين كتكاسينا مو سوق قاعد ما مولاني لما سعودي مو صار دافن إن أنا أفريقيا سوق قاعد ويا الله يا وأنا الصورة كلها تم سوق قاعد التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد كانوا تابعينها وأنا سوق قاعد مركا التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد wuxuu sharaxayaa oo keliya uun fiihi masaa'il aayaadkii axaadiista ma sharaxayo waa kitaab yar waa risaalad yar marka wuxuu ku fiicanya kani masaa'ilkii buu taxliilinaya aada buu fiicanya atawdiix hadda de kole imika wuxuu ku jiraa waa lasoo saaran karaa imika nadka waa laga helaya atawdiix almufiid limasaa'il kitaab tawxiid wuxuu sharaxayaa mas fiihi masaa'ilkan ayuunbuu qabanayaa Ma- waa meelaha ugu adag kitaabka يعني فيه مسائل كوي أدقتي موقتي فيه مسائل كاسو كو قبني ودابعين شرح عسيسو الجامع الفريد لأسئلة وأجوبة على كتاب التوحيد سنة وقت ودابعين هو كان وسؤال توحيد كيف كان يجي سؤال جواب سؤال وجواب في التوحيد سؤال بو كان يجي كتاب كي جواب تينا وكتاب يرفع عن واحد تأليفي الشيخ عبد الله بن جار الله جار الله marka aad buu fiican yahay waa kitaab yaroo macaan oo weliba ciyaalka iyo loo dhigi karo waa usluub casri oo waxaa loo dhigi karaa madaarista waa muqararaadka madaarista aad buu fiican yahay matnigii buu keenaya kadibna التعليق المفيد على كتاب التوحيد تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وتابعيه تعليق غير معاني sheekhaa markuu maaragta la dul lagu dul akhriyo kitaabka ayuu tacliiq yaroo mukhtasara saari jiray raximahullah waxaa laga soo eh, tafriiqiyey cajaladihii sheekha marka cajaladay ahaayeen ashrita lisheekh ya marka eh, cajaladihii bay qoreen ardaydu sidii oo lagu daawacay waayahay الدر النديد على كتاب التوحيد كنا واحد في الأيوة علماء السعودية الشيخ سعيد بن عبد العزيز الجندول isaguna waa een, maaragtay wuxuu ka baxay kuliyat shariica fi maka sheekhaasaa daabacay التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد كان وحى ألفي فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان تعليق في عام إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد وشرح وين وحال فوزان حاشية المستفيد على مواضع من فتح المجيد فتح المجيد كيبو فوائد تعليق صاري تأليف الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي فوائد من شرح كتاب التوحيد استغنى واحد ديارية الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد تأليف عبد المنعم إبراهيم كاسنا وح الله له وحي شرحي كتاب التوحيد بس كسوقي وسدد مجلد ويا مركا كتاب كتاب وين وكتاب فير وين وكتاب وين استد مجلد وح الله له وحي شروح إيه كتاب التوحيد شرحي أو دم بس كسو طابعه مركا كاس دم مكتبهم بقاضي كرا أرضي وما قاضي كرا القول المفيد على كتاب التوحيد يا قريق المفيد كما روى قرنا سنكا يا ألفي الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقع في مجلدين وارفو لما مجلد وانا من اكبر الشروح وكوو وين وارفو واشملها بوي وذلك كتاب قران وانا كوغو شمل واد وكتاب هو شامله واحد مودا مكتبه ابن عثيمين وحوها مكتبه شامله مكتبه شامله ساكويه وحوها ابن عثيمين يعني الهي سبحانه لقطه اما كتاب قول فيكم لقدي وشيغي نحوه وإعرابه إلى إعرابته كتاب كتابته قال ابن مالك وديابس أرديسة قال ابن مالك فكنا احتال كتاب ألفية ابن مالك بكنا شيء آية تفسير كيديس م- و- ومفسر ابن عثيمين رحمه حديث وشرحية فيه مسائل وشرحية وانت سبحان الله إلهي وحسي يعني وحواها ابن تيمية ير أيام بوها عسريين ابن تيمية كاها وحيري cinwaanka baabka u sharaxaya aayadda u fasiraya xadiiska u sharaxaya fawaa'idna wa fiihi fawaa'id u keenaya yashrax masaa'il alkitaab wadaadkaa ka yaabay wadaadkan baaxidka miskiinkan baa ka yaabay wuxuu sharaxayaa buuri masaa'il alkitaab wuxuu in badan keenaa al abyaat ashicriya wuxuu sheegaa munaasabada baabka iyo kitaabka ka dhaxaysa waxaa ku jirta masaa'il fiqiya oo dawaana xanaabilada wadaadku masaa'il usuuli fiqiya ku jirta buuri waa run ruwaada uu ka hadlaya xadiiska sixadiisa uu maaragtay u bambaxaya shuruuxdii culummada u soo naqilaya weliba gaar ahaan shaykhulislaam ibnu taymiya aada kitaabka ugu jira waana runo wuxuu ka odhanayaa wahuwa qowl shaykhulislaam aada ugu jira waxaa ku jirta buu yidhi mabaaxis luqawiya masaa'il luqawiya wa fiihi masaa'il naxwiya masaa'il naxwiya ku jira buu yidhi markaa dee waxaan filayaa ani amba saasaan aaminsanahay شروحda waxa ugu sareeya number 1 waxa tiraahdaa waa qowl mufiidka ala kitaab tawxiid ha ka wadaadkuna ka yaabay ha wadaadkan kitaabka qoray ee ka sheekeynayo kitaab tawxiid ayaa ka yaabay ibn Uthaymeen ka yaabay al fawaid al muntaqat min sharh kitab tawxiid marka kana qowl mufiidka laga qoray laakiin isaga qowl mufiidki ibn Uthaymeen ayaa fawaid ka soo saaray markaa miskiin kale isaguna halkaa intaa ka shaqeeyay qowl mufiidki ibnu cuthaymiin ayuu fawaa'id ka soo saaray waxaa la dhaha alfawaa'id almuntaqaatu min sharxi kitaabi tawxiid lisheekh moxamed bin saalix alcuthaymiin icdaad ismaaciil ninbaa isaguna intaa dee shaqo ka dhigtay ajar buu ka helaya insha alla ninka intaa maaragtay waa sagaashan iyo lix iyo sagaashan faa'iido ayuu fawaa'idii ibnu cuthaymiin qowl mufiidkii بوكسوس فوائد في العقيدة وسقاشن يلح فائدة وفي العقيدة ما شاء الله مركا حتى فوائد في اللغة فوائد في النحو فوائد في الفقه وحاصرنا تلا صبر لدنيا ركا شقيا لدنيا كتاب التوحيد مركا شقا كتر تان القرص الجديد في شرح كتاب التوحيد وتابعين كاسسون وحالفها الشيخ محمد بن عبد العزيز القرعاوي وتابعين وكتاب يرو مع مدارسك iyo dugsiyada sare xataa waa loo dhigi karaa dugsiga sare waa loo dhigi karaa kitaab yaroo casri ah aayadii xadiiskii ma keenay almacna alijmaali fawaa'idda uu keenaya istikhraaj alfawaa'id kitaab yaroo macaan oo yaroo oo muqararaadka qaar baa imika madaarista loo dhiga aada u fiican kitaabka yahay ma xuma waaye shuruuxda kitaab at fadlu alqaniy alxamiid fadlu alqaniy alxamiid وتعليقات مهمة على كتاب التوحيد تأليف ياسر برهامي ومصري وذات كاسي وياي كتب توحيد كا طبعا لما كوي كرو كو عجلده ورتا كو عجلده إما كا إن أون أما عجلد كو جرتا ده مسجل كا إيه دوبان إيه لابدقو إيو أدو فربين إما كا عصري جيني aan tiriya kuwa cajaladaha baabkii cajaladahaynu galnay hadday la soco cajaladihii baa bilaabmay kitaaba tawxiid oo cajalada ah waxa duubay asheekh cabdallaahi bin moxamed bin xumayd waa cajalad soddon iyo toddoba shariid kitaaba tawxiid asheekh cabdilcasiis ibnu baas toban cajaladood maa sha allah kitaaba tawxiid asheekh cabdallah ibnu jibriil koob iyo labaatan cajaladood كتاب التوحيد الشيخ صالح فوسان وسديتا يا لبع عجلات ما شاء الله نروح عجلات inuu soo urursano kitaab tawxiid saalix aala sheekh maa sha allah al kuwaa saalix aala sheekh aad bay u fiican yihin lix iyo toban cajanadood anigu labaatan baaban ku ogaa lix iyo toban buu wadaadkani ya lix iyo toban cajanadood waa kaamil buu yihi cajanadood waana hadii la daabacin huu daabicay laakiin waa u daabicay waxaa la idhaha tamhiid waaynu ka tagnay mase ama waxa laga yaabaa dee kitaabkan wuxuu qoray beri hore isagoon kitaabkan la iminka tamhiid ku daabican yahay waana cajala sax wey waa tamhiid baa la yidhaahdaa waa daabican yahay Ah, wuu yaalaa magaalada wuu soo gaadhay africa kitaaba tawxiid cabduraxmaan albaraag wuu daabican yahay waxaan ujeedaa waa cajalado labaatan cajala kitaaba tawxiid maxamed almukhtaar ashinqiidi shan iyo toban cajaladood waana u socdaa buu yidhiyo waa mustamir waa la wada cashir De waa markuu kitaabka qorayay imanka berer u dhamaaday waa labaatan sano ka hor buu ka sheekeynaya kitaaba tawxiid maxamed binu saalax cuthaymiin waa konton iyo afar uu ku farayraystay isagu Ah, kitaaba tawxiid cabdalla qunaymaan muu dhamaystirin buu yidhi, sideed cajaladood kitaaba tawxiid cabdilcasiis ibni baas waa mar kale muu dhamaystirin fatxulmajiid ku tacliiqiyey muu cajirad muu dhamaystirin kitaaba tawxiid asheekh cubayd aljaabiri waa sideed cajiradood kitaaba tawxiid cabdullaahi bnu saalax alcubaylaan saddex iyo afartan kitaaba tawxiid eh, axmed xamdaan alghaamidi muu dhamaystirin cabdallah binu moxamed alghunaymaan muu dhamaystirin Waa ibraahim addibyaan labayo labaatan cabdalla sacd muu dhamaystirin mukhtasaraat kitaab tawxiid dee horta aadna waa loo ikhtisaariyey kitaabka waa la gaagaabiyey oo culammadu dee kitaabka aada bay u gaagaabiyeen waxaa jira shuruux la waayey ilaa shan sharax ama lix badhe waa mafquud waa sharax culammadu way sheegeen kutubta kusoo wariyeen laakiin waa la waayey waxaa la yidhaahdaa ashuruux almafquuda dhowr baa la waayey oo dee shuruuxna waa makhduuda makhduudkana weli lama daabicin marka ilaa shan kitaab ilaa lix kitaabna waa makhduud caalamkii matbuucaadka muu soo gaadhin waxay gaadhaysaa shuruuxda kitaaba tawxiid ama tacliiqaadka ama xawaashida saaran soddon iyo lix isu wada geey waa imisa soddon iyo lix buuri sharxan agtarkeedu way daabacan tahay dhowr baa makhduuda dhowrna waa la waayey marka maxaa la waayey dhowrna waa la waayey dhowrna waa makhduuda weli lama daabicin ya waa soddon iyo lix sharax weeye waxaa la odhan karaa kitaaba tawxiid sheekha qoray muxaqiq buu ahaa fii culuumin katiira oo dee waxaana ugu muhiimsanayd cilmiga caqiidada inuu ku ahaa kow sheekhu cilmi alxadiiska iyo funuudta kale waa ku ficna ummaddu kitaaba tawxiid way aqbaleen de malaa caalamka meel aan lala ordayn qof yar qof weyn aqal kasta oo malaa muslima dee suufiyaduna naga reeba muslimiinta aan suufiyada ahayni way la yaacayaan bal haddaan marka ilaahay suufiyadu baa ka xanaaqalay markay kitaaba tawxiid arkaan suufiyadu way dhalaalaan bal haddaan marka ilaahay hanaa-ul culamaa'i culammadu way ammaaneen walmashaa'ikh wa dulaabu lcilmi calaa hada alkitaab dee way ninkii luqadihii soo sheegay koob iyo toban luqadoodna waa loo bedelay bal haddaan marka ilaahay ilaa casrigii maalintuu alifay ama basraba ha ku alifay ama sacuudigaba ha ku qoree ilaa maalintii kitaabka uu taaliifiyey ilaa maanta waa la dhigaa maalin kastana waxaa la yidhaahdaa qaala raximahullah waxaa lagu dhigaa madaarista macaahidda kulliyaadka iskuullada madaarista xukuumiga madaarista ahliga ee privatka ah waxoo dhanba ool dhammaan waa lagu wada dhigaa saasaa kitaabu tawxiid u noqday kitaabka dee wayninkii sheegnay muxuu shabahaa saxiix alimaam albukhaari buu shabahaa badu halkaasaynu maanta insha allahu taala markaa kitaabku dee waa bukhaari un waa bukhaari yar baynu dhiganaynaa insha allahu subxaanahu watacaala waa kitaabkaa weyn insha allahu subxaanahu watacaala marka kitaab tawxiid wakaa waxaynu ictimaadaynaa laba sharaxun alqowl mufiid calaa kitaabi tawxiid qofku aada buu u fiican yahay waa inankii sheegnoo number one ba dhe tuuba ha odhan xataa wanku waa kitaabi tawxiid laba fatxulmajiid labadaas unba ugu muhiimsanba shuruucda kale way fara badan yihiin way waawen yihiin labadaasaad moodaa inay kaa sheekh saalix aala sheekhee tamhiidkuna laftiisu dab yar ma shidayo waa kitaab haya khatara dhowaan baa la daabacay iminkunba dee ajaladii laga soo saaray waa kitaab aada u fiican insha allahu tacaala atamhiid iyo sharxi kitaab tawxiid ha marka halkaasaynu insha allahu tacaala marka dee sideedoo buura aynu iska gelaynaa waa iska muqadimad baynu ku jirnaa sideedoo buuraa binweyn marka addura albahiyaha toddobada iyo barhkaynu iska gelaynaa addura albahiyaha kitaabka fiqiga toddobada iyo labaatan ilaa toddobada iyo aynu ka dhigana fiqigaynu dib iska yaro dhiganayna kadibna waan iska dhiganaa wallahu subxaanahu watacaala aclam billahi tacaala atuufa